taliyihii booliska ee gobolka banaadir sarreeye guuto saadiq cumar john ayaa xilka laga qaaday isagoo lagu eedeeyey inuu ku kacay fal ka baxsan anshaxa booliska warbaahinta dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in taliyaha booliska sarreeye gaas cabdi xasan maxamuud xijaar uu xilkaasi ka qaaday saadiq john uuna ku bedelay gaashaanlo dhexe farxaan maxamed aadan oo loo yaqaano farxaan qaroole tallaabadan ayaa ka dambeysay hadal uu telefishinka universal ka jeediyey saadiq john oo uu ku sheegay inuu hakiyey fadhigii maanta uu lahaa baarlamaanka soomaaliya saadiq john ayaa sheegay inuu hakinta baarlamaanka u qaaday si looga baaqsado gacanka hadal iyo xatooyo dhacda sida uu hadalka u dhigay warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray wariyaha v o e da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste taliska ciidanka booliska soomaaliya ayaa xilka qaadis ku sameeyey taliyihii ciidanka booliska gobolka banaadir saadiq cumar saadiq john sida lagu sheegay wareegto ka soo baxday xafiiska taliyaha ciidanka booliska jenaraal xijaar waxaana sidoo kalena jegadaasi loo magacaabay farxaan maxamed aadan farxaan qaroole oo horey u ahaa taliyaha ciidamada haramcad iyadoo sida ku cad wareegtadana loo dallacsiiyey darajada gaashaanlo sare xilka qaadista saadiq john ayaa timid kadib markii saakay uu warbaahinta u sheegay inuu hor istaagay fadhiga baarlamanka kaasoo looga hadlayay mooshin ku saabsanaa arrimaha doorashooyinka ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaa saaran mas-uuliyad khaasatan midka gobolka banaadir waxaa saaran mas-uuliyad ka weyn mid shaqsi sidaas darteed maantay ma doonayno in qaladaasi ka dhaco magaalada muqdisho ama gobolka banaadir baarlamaanka soomaaliya maantay waxaan hakinay kulankii ay lahaayeen waxaan u hakinay waxaa loo baahan yahay wax boob ah oo la boobayo inaysan dhicin isfaham siyaasadeed la gaaro baarlamaanka soomaaliyana waxaan leeyahay afar sano ayaad joogtiin afartii sano waan ka dhammaatay waa laydinsoo doortay doorasho dib ugu laabta dagaaladiinnii iyo dadkii idinsoo doortay dib kalsooniga weydiista kadib imaada adinka oo xalaala oodada soo doortay ah adigoo lagu soo doortay hafak ha ka fakerin inaad wax boobto oo aada wax kororsato waxaad heli kartaa waktiga iyo qarashka iyo rafaadka aad ku bixinayso intaas inaad dadkaagii ula laabato kalsooni soo weydiisato mar kale saadiq john ayaa muuqaal uu iska sii duubay oo laga baahiyey warbaahinta maxalliga ku sheegay inaan la aqbali karin wax muddo kororsi ah taa beddelkeedana isfahamwaaga lagu xalliyo heshiis wada ogola oo suurogeliya in dalku uu u dhaqaaqo doorasho looma baahnaa baabu dagaal qof walba oo u haysta oo rabo inuu u isticmaalo qof kaloo soomaaliya waa inuu dhigaa ma dhici karto inuu isticmaalo mas-uuliyaddaas anaa u taagan inaan qof walba nabad ku joogo gobolka banaadir waxaan u baahan nahay inaan aqli yeelano oo nolol helno oo dadka soomaaliyeed ka baxaan qalaasaha iyo dhibka iyo ismariwaag shan iyo toban bilood oo la kororsado oo dib noo dhigta shan iyo toban sano ma doonayno ma doonayno waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyad wadareed la qaato laga wada baxo dhibka siyaasadda laga heshiiyo nabada wada noolaado ugu dambeyntii taliyihii hore ciidanka booliska gobolka banaadir ayaa xukuumadda iyo dhinacyada kale ee siyaasadda ugu baaqay in dib loo furo wadahadaladii ka socday teendhada afisoni ee loogu gogol xaarayay in dalka ay ka dhacaan doorashooyin wada ogol ah ugu dambeyn ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxaan ka codsanayaa ama u sheegayaa wadanka mas-uuliyaddiisa inuu qaato dadka isdiidan wax kale xoogaya ha ku celiyo teendhada ha ku celiyo teendadaa furan shirkiyaa furan nabadaa furan ha lagu laabto ha lagu soo galangoosto waxaan u baahannahay siyaasad midaysan siyaasiyiinta haddaad tihiin inaad waddanka qaranka danta dantiina ka hormaysan dadka qarankaa loo baahanya looma baahna inaad hub isku arursataan looma baahna inaad tirahaan hebel waa dhintay hebel waa dhacay hebel waa inta aqliyaa loo baahanya maanta aqliyaa looga baxaya haddaadan aqli haynin awoodda ciidankaa iskale amniga ciidankaa iskale mana loo baahna in qalqal la geliyo mana loo baahna in lagu xadgudbo dalku wuxuu ku socday ilaa iyo carta doorasho doorashaa loo baahanya ninkii la doorto doorasho kala raadso wax xoog ah iyo wax hagardaamaah iyo dib in magaaladan difaac looga galo oo daariheeda la dumiyo ma dhici karto waxaan leeyahay mas-uuliyadda qaado mudan ra-iisul wasaare kana soo bax waa ku filan tahay oo kuma baahna inaad meel fadhiisato oo wax lagu meeriyo waa adiga inaad wax meerisaa xasan kaafi qoyste v o a muqdisho